waxaan isugu nimid in aan markii ugu horreysay maanta wada saxiixano heshiis deeq ay soomaaliya jaban soomaaliya siinayso oo ah deeqda ugu horreyso jaban ay si toosa soomaaliya u siiso iyadoo aan usoo marsiinin hay-adaha kale ee deeqaha jaban soo mari jirin ilaa haddan intooda badan ay soo maraan oo hay-adaha un u badan dowladda jaban waan uga mahad celinaynaa go-aankaas ay gaartay oo ah in ay si toosa dowladda soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed deeq u gaarsiiso go-aankaas dowladda jaban ay gaartay wuxuu ka yimid asalkiisa ku salaysan yahay sida uu danjirow sheegay kulan dhex maray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha jaban shinzo abe dhowr sano ka hor tookiya kulan ka dhacay caasimadda jaban